waad mahadsan tahay walaalka dagaallo xoogan oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka lagu magacaabo buulo xaaji ee wilaayada jubbada hoose dagaaladaasi waxay ahaayeen dagaallo muddo socday oo aada u qaraar oo khasaare xooganna cadowga lagu gaarsiiyey islamarkaana lagu dilay askar fara badan oo murtadiin ah walaalka dagaalku wuxuu ka dhacay meel qiyaastii toban kilomitir u jirta deegaanka buulo xaaji ee jubbada hoose halkaasoo maalmo ka hor maleeshiyaadka riddada ay kusoo duuleen saakana waxay isku dayeen inay maleeshiyaadka riddada dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka deegaanka buulo xaaji balse mujaahidiinta oo ka warhayey ayaa arrinkaa ka hortegay halkaasina waxaa ka dhacay dagaal culus oo muddo qaatay kaasoo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta dagaalkii maanta ka dhacay duleedka buulo xaaji waxaa lagu dilay ugu yaraan koob iyo soddon askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay tirayntaa ka badan waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama dagaalku uu ahaa mid aad u culus oo khasaare baaxad leh cadowga lagu gaarsiiyey sidoo kale dagaalkii maanta dhacay waxaa lagu soo furtay khaniimo isugu jirta hub gaadiid iyo rasaas oo cadowga laga furtay inta aan xaqiijinnay cadowga waxaa laga soo furtay maanta ilaa afar gaari oo nooca cabdibilaha loo yaqaano oo dhammaantoodba ay qoryo ku rakibnaayeen oo maleeshiyaadka ay isaga carareen markii xabaddu ay bilaabatay ciidanka mujaahidiintana ay gacanta ku dhigeen oo hadda ay gacanta ku hayaan sidoo kale walaalka waxaa xusid mudan in mujaahidiintu dagaaladii maanta ay ku qaniimaysteen hub iyo rasaas iyo saanad ciidan oo aad u fara badan meedadka maleeshiyaadka riddada ayaa cadowgu wuxuu uga cararay qaarkood goobtii maanta dagaalku uu ka dhacay oo ilaayo haatan ay yaalaan mujaahidiintuna ay gacanta ku hayaan xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ayaa iminka degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya iyadoona cadowgiina jab xoogan la gaarsiiyey dagaalka maantana wuxuu imaanayaa xili muddooyinkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa isku magacaabay jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo duulaanno ay ka wadeen deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose iyagoo dhowaanna kusoo duulay deegaankan buulo xaaji ee maanta duleedkiisa uu dagaalka ka dhacay marka wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka dhacay duleedka buulo xaaji waxaan kusoo gudbin doonnaa wararkeena soo socda insha allahu tacaala